afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ayaa maanta shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada muqdisho kaga hadlay dhowr arrimood kornel cali xaamuud ayaa waxaa shirkiisan jaraa'id uu ku beeniyey in ciidamada amisom ay wax luga ku lahaayeen fal kufsi ah oo la sheegay in dhowaantan uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaa magaaladaasi muqdisho warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ayaa iska fogeeyey eedayn dhowaan uga timid gabar soomaaliyeed oo sheegtay in askar ka tirsan kuwa amisom oo ku sugan xerada maslax ee magaalada muqdisho ay kufsi u geysteen shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidamada amisom korneel cali aadan xaamud oo uu kaga hadlay qodobo dhowra ayuu ugu horrayn si gaara ugu soo qaatay arrinta ku aadan kufsi lagu eedeeyey ciidamada amisom qaybo ka mida oo fadhigoodu yahay xerada maslax oo ka tirsan xaafada suuqa xoolaha ee degmada hurwaa ee gobolka banaadir waxaana afhayeenku eedayntaasi uu ku tilmaamay inay tahay mid masabid ah isagoo dhinaca kalena sheegay in haddii ay dhacday oo gabadhaasi la kufsadayna aan lagu kufsan meel ay amisom ku sugan tahay waxaa u horeynayaa masabidaad ahayd ku saabsan ciidamada amisom ee maslax degan oo gabadh soomaaliyeed ay tiri waa lay kufsaday midahaniga dhadhakufsi hadduu dhacay oo gabadh soomaaliyeed la kufsaday in waxaan dhici karin ma jirtaa dunyada haddiise gabadh la kufsaday amisom marnaba meel kalea lagu kufsaday meel ay amisom joogto laguma kufsan taanaa nigale waana sheegi doontaa taariikhda waayahay waxaan nii sheegayaa meel kasta oo ay amisom ciidamadeedu degan yihiin meesha ugu yar yaa maalintii saddex boqol oo ilaa shan boqol oo gabdhood lagu daaweeyaa idinkaa nii dhiibay maxaa gabadh qudhaata looga dhex doortay saddex boqol saddexdaa boqol maxaa maalin kasta loo kufsan waayey sidoo kale cali aadan xaamud waxa uu xusay in ciidamada amisom ay yihiin ciidamo ka shaqeeya howlaha nabadgelyada iyo xasilinta dalka soomaaliya islamarkaana aanay qaban doonin eed aanay lahayn isagoo intaana raaciyey in askariga amisom ka hor inta aan soomaaliya loo soo dirin laga soo dhaadhiciyo dhaqanka soomaalida iyo sidii uu ula jaan qaadi lahaa waxaana uu muujiyey niyad sami uu ku qabo baaritaanka ay wadaan guddiga isugu jira dowladda iyo amisom ee dhacdadan ku mashquulsan arrinku siduu u yimid waad ogtihiin ceeb iyo foolxumo siday ciidan waddan kale ka yimid oo gurmud u yimid si looga badbaadiyana waxaan xasuusinayaa ciidanka amisom askari ka mida dhulkan ma yimaado ilaa xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka soomaaliyeed laga soo dhaadhicinayo ilaa iyo la fahamsiinayo dhaqanka soomaaliyeed wuxuu yahay ilaah iyo la fahamsiinayo caadad waxay soomaalidu jeceshahay iyo waxay soomaalidu necebtahay marka waxa weeyaan ceeb ayna lahaynin amisom ma qaban doonto waana la arki doonaa wadajir ergo amisom iyo dowladda ka mid ah iyo arrinkaa imika baadhaya weli kuna jira cadaaladda soomaaliyeedna iyo taa wadajirka loo qabanayaana wixii ka soo baxa waan nii soo gudbin doonaa waxaad ogaatiin mar kastaba amisom inay tahay ciidan nabadeed ciidan international oo nabadda soomaaliyeed u socda ciidan wanaag weeyaan oo mas-uuliyaddiisa u horraysa u weyne ay tahay inuu difaaco nabadgelyada shacabka soomaaliyeed iyo hantidooda ee uma jooga meesha sidii u dhibaatayn lahaa marka laga soo tago guddigan baaritaanka wada ay qaybta ka yihiin ciidamada amisom ayaa sidoo kale waxaa jirta in dhowaan gabadha sheegtay in la kufsaday ay booqdeen si ay xaaladeeda u qiimeeyaan xubno ka tirsan guddiga xaqiiqa raadinta ee baarlamanka federaalka oo sheegay in gabadhaasi ay kala kulmeen niyad xumo iyo xaalad aan wanaagsanayn afhayeenka amisom ayaa qodobada uu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay waxaa ka mid ah falkii dhowaan lagu dhaawacay haweenay u dhalatay waddanka sweden sidoo kalena lagu dilay laba ka tirsan ilaaladii la socotay waxaana uu qeexay in arrintaasi ay gurmad wanaagsan ka geysteen islamarkaana gacanta lagu dhigay qaar ka mida kooxihii ka dambeeyey falkaasi gabadh siyaasi oo waddanka sweden ka socota oo maalin dhawey lagu rasaaseeyey amba xabad lagu dhuftay magaalo madaxda soomaaliyeed ee muqdisho jidadkeeda iyadoo hawsheedii markay soo fulisay haddana niman soomaalida ka mida siay la eeg tahay ay halkaa ku xasaradaysteen waan ka xunnahay dhibta halkaa timid waxaan tacsi u guudbinaynaa ninka soomaaliyeed iyo intii kale ku cawirmatay ku dhibatay halkaas labaa la sheegayaa waxaan ugu ducaynaynaa inta halkaa ku dhibaatooday sida gabadha khaasatan siyaasadda swedish ka socota sidai ay uga soo kici lahaayeen cawinaadda halkaa ku gaadhay waxaad wada ogtihiin baan u malaynayaa gabadhaasi markay muqdasho meesha ku gaadhay in la soo qaaday oo gacanqabadkii u horreeyey ay aamsanta u gurmatay oo dakhtarka iyaga lagu daweeyey marka la daweeyena kadib un-tu dakhtar ay leedahay loo gudbiyey si ay diyaaradda nairobi keenaysa loogu qaado aad bay annaka maxaa ladhahaa aan ugu faraxnay si degdega ina nimankii arrintaa geystay ay ku fashilmeen oo barhkood la qabtay taasi waxay tusaysaa inay de wax soo biireen qof baa wax dilo waa la waayey maaha iminka qof baa wax dilay de waxna waa la helay waxna waa laga daba socdaa waa wax meel kastaba ka dhici kara afhayeenka amisom korneyl cali aadan xaamud ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho iyo sida ay xilligan tahay waxaan u gudbi xaaladda guud ee wararku ba ummaddu ay hadal hayso ee ah nabadgelyo xumi maalinba maalinta ka dambaysa soo biiraysa maxaa dhacay maxaa jira waan xaqiiqsannahay wixii jiraba meel kastoo intaa mas-uuliyaddeedu ay saamaynayso amisom iyo ciidamada soomaaliyeed ee wadajirka uga shaqaynaya xaaladda guud waan la soconnaa xubnaha qaranka soomaaliyeed ee ammaanka ku shuqul leh ay u adeegayaan ciidamada amisom mar kasta waxay ka shaqeeyaan nabadgelyada magaalada muqdisho iyo dhammaan marka looga gudbo meelaha kale ay soomaalidu degan tahay waxaana xasuusinayaa dee foolxumooyin badan oo dhacdooyin ah hadday qarax tahay iyo hadday tuurtuur kale tahay oo meelaha barhkood ka dhaca soona noqnoqda taasi shacabka soomaaliyeed niyadda ka dilaysana maaha marnaba ilowsiinaysa halka la gaadhay iyo wanaagga lagu jiro maanta ugu dambayntii afhayeenka amisom waxa uu sheegay inay shacabka soomaaliyeed ku wareejiyeen dhowaan dugsi waxbarasho oy ciidamada amisom ka dhiseen degmadooda jir waxana uu xusay in amisom marka laga soo tago howlaha nabad ilaalinta ay ka qayb qaataan qorshayaasha la xidhiira dhinaca horumarka bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho